halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo o r g kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa axad taariikhdu ay ku beegan tahay labada bisha lixaad ee juun sanadkuna waa laba kun iyo sagaaliyo toban barnaamijka maanta waxaad ku dhegaysan doontaan dadka reer guuraaga ah iyo kuwa danyarta ah ee ku nool deegaano ka tirsan tog dheer oo aan ka qayb qaadanaynin diyaargarowga ciidda xubinta waayataga xusuustooda waanu kusoo qaadan doono dhaqashada geela iyo sida ay lafdhabar ugu ahayd nolosha reer guuraaga iyo qiimaha uu agtooda ka lahaa hal abuuro da-yar oo maansooyin ka sameeyey tahriibka iyo waxbarashada falanqeyn ku saabsan ismaandhaafka aragtida bisha oo aad dhegaysan doontaan riwaayaddii lama huraan iyo xubintii googaana kama marna barnaamijka marka horese kusoo dhowaada warka maanta oo uu inoo akhriyo maxamed cabdulqaadir socdaal
dadka qaba xanuunka jirka wada caddeeya ee afka qalaad lagu yidhaahdo albino ee degan xeryaha dhadhaab ayaa midabta koorka la kulma dadka qaar ee xeryaha la degan dadkan oo tiradoodu gaaraysa toban qof waxay da-doodu u dhexaysaa afar jiryo ilaa iyo soddon iyo laba jir waxaa lagu dhibaa helista adeegyada bulshada sida meelaha biyaha laga cabo xarumaha laga qaato raashinka iskuullada isbitaalada iyo suuqyada sida uu raadiyo ergo u sheega cabdulaahi cali xasan oo ah guddoomiyaha dadka la nool xanuunka ee xeryaha dhadhaaba cabdulaahi ayaa sheegay in saddex arday oo dhiganayay dugsiga dhexe iyo hoose ay waxbarashada kaga hareen kadib markii ardayda iskuulka la dhiganaysay ay ku takooreen midabka maqaarkooda oo ka duwan kuwa dadka caadiga ah dadka danyarka iyo kuwa soo barakacay magaalada beledweyne ayaa saddexdii toddobaad ee u dambeysay ka dhaansanaya ceelal yaryar oo muddo ay biyo la-aan ahaayeen kadib dib u soo maaxday biyoyari ayaa saddexdii sano ee u dambeysay magaalada ka dhacaysay mar kasta uu webigu guro hal ceel oo keliya ayaa biyo lahaa intii uu webiga gurnaa laakiin biyaha oo aada u yaraa dartood saacado badan ayay gaari dameer ku qaadan jirtay inay ka helaan biyo fuusto buuxin kara sidaas daraaddeed dadka awooda waxay biyo ka iibsan jireen booyado ka soo dhaamiya ceel riig ah oo ku yaala deegaanka ceel gaal oo u jira shan iyo toban kilomitir qaramada midoobe ayaa sheegtay in boqol afartan iyo sagaal qaxooti magangelyo doona ay ka daadgureynayso goobo ku yaala magaalada triboli waddanka liibiya dadkan ayaa loo qaadaya magaalada roma ee waddanka talyaaniga sida ay sheegtay hay-adda qaxootiga qaramada midoobey e un h c r kalabar dadkan la qaadaya waxay ahaayeen caruur kasoo kala jeeda wadamada eritereya soomaaliya suudan iyo etoobiya iyadoo in badan oo ka mid ahi ay u baahnaayeen gargaar caafimaad kadib markii ay duruufaha adag ku noolaayeen xarumo lagu hayey oo ku yaala gudaha magaalada triboli warkii oo aad kala socoteen idaacadda ergo dhegeystayaal waa naga intaa cidda uu sheegay waxay dib uga daalacan karaan barse aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g markana aan dib idinkugu celiyo idaacadda qaybaheeda kale iyo leyla
wahagaag dhegeystayaal ramadaanul mubaarak ayaan hawada idinka leenahay raadiyo ergo ayaad la socotaan barnaamijka madadaaladana oo aad dhegaysanaysaan intaynaan guda gelin qaybaha kale ee barnaamijka aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesaha nebi ammaanka ah
Ramadane
rediyo ergo ayaad nagala socotaan oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dhegeystayaasha jooga soomaaliya waxay nagala socon karaan idaacadaha kuwa haysta adeega internetkuna waxay booqan karaan mareegta aanu ku leenahay ee radio ergo dot o r g haddii aanu ku hormarno qeybaha kale ee barnaamijkayaga ah dhaqashada geela wuxuu lafdhabar u ahaa dadka reer guuraaga ah oo noloshooda ay inta badan ku tiirsanayd qiimo badan ayuu agtooda ka leeyahay waxaana taas usii dheer in dadka geela leh ay ka soocan yihiin kuwa aan geela haysan haddaba wariyaha raadiyo ergo ee xeryaha dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac ayaa arrintaas ka waraystay nin da ah oo ku sugan xeryaha dhadhaab magacaygas waxaa leedahaa cabdulaahi xasan baaruud waxaana ku magac dheeraha cambe soomaalidii hore dhaqankeedoo dhaqan aada u fiican oo aada u adag oo la qadariyo oo ay ku kala dambeeyaan oo wixii xumaada meel la isugu yimaadale bay lahayd horta hidiya dhaqan haddii leedahay hiddo maxay tahay waa in la isweydiiyo hidda waa wax hore oo maaragtay la raaci karo dhaqanku markaa xubin kasta meel la ysugu ogyahay bay lahayd oo la ysugu yimaado oo la ysugu qadariyo oo nooc walba leh haddii dadkaa dhib dhex maro qaab loo kala baxo oo aan la ysugu soo noqonin iyo dad looga dambeeyay lahayd haddii hawsha ay tahay guur qaab loo soo doono loo xidido yarad loo kala qaato bay iyana lahayd wax kasta oo haddii laba beelood oo kala fogaa oo colaad waa hore ku kala tegay markaa wadiifanaya qaab la isugu wax walba qaab buu lahaa xasuustaada adigoo dib u celinaya bal xilligii xilligaa la joogay baadiyaha kaalinta geel uu kaga jiray noloshii reer baadiyaha iyo ka xasuus ahaan adiga waxyaabaha aad isleeda waad xasuusataa oo aad aad ku xasuusatid maxaa ka mid
waxaa weeye geelu xoolaha miyiga iyagoo nimcoolay wada yihiin lana wada dhaqdo waa lafdhabarta nolosha miyiga weeye xooluhu u sarreeyey dee xagga diiniyan marka la yidhahdana dee isagaa dhiigga wixii maarata xugna isagaaba ilaahay ku qoray saasay tahay lafdhabartuu ahaa si aan xoolaha kale loogu diririn haddii loogu tagaa geela loogu diriri jiray si aan gabayadu u mari karin maaragtay iyo geelu gabayadu u mari jireen ninkii geel yarad looga keeno iyo ninkii xoolo kaloo fara badan loo keeno isku magac ma ahayn heblo shan halaadoo geela baa looga keenay boqol sacaa la keenay magac saasa ma lahayn laakiin waa xooloo xiditinimo way tari laakiin heblo shan halaadoo geelaa laga keenaa ka magac weynayd marka geelu mar kasta wuxuu ahaa lafdhabarta laguna kala baxayo hadday mag noqoto hadday magaca yarada nolosha qaybta lafdhabartuu kaga jiray marka geelu sidaasuu ka ahaa maaragtay xagga dhaqanka xagga maaragtay daad suugaantana waabad ka arki kartaa nooc kasta meeshuu kaga jiro miyiga dee marka dhulka fog la jooga abaartu dhacda wax ka saari kara isagaa jiray bal haddaan kala hormarino hadda maaragtay dhib noocyaa baa laga mari jiray marka la rabo in abaar laga badbaadiyo oo meelo naqal la geeyo aada loo fogeeyo maxaase af soomaliya lagu yihahdaa geela marka inta meel laga kaxayo meel kale dheer la geeyo
geela dool baa horta la yidhaahdaa dool baa la yidhahda geelu wuu doolay gobolkiisii iyo ceelku ka cabi jiru ka tegay meel kaleu deegaan u raadsaday wuu doolay weeye soomaaliga maaragtay saxduba waa sidaas geelu lafdhabarta uu yahay waxaa weeye abaar dheer baa dhici abaar aada u dheer baa dhici oo raashin baa le wax walbaa la waayey geelu abaartaa waxba uma noqon hayo ninka wadana waaragtay caana kama waayahayo oo wuu noolaan hayaa haddaan heesihiisa soo qaata waxaa loogu heesi jiray abaarta dheeru markay dhacda jaawey jaawey adig iyo wiilka jamala jilaalkii dheer jiidhku ku hadhaa oo la jecel yahay labadaa unbaa ka bixi karta ninkii nin raga ah iyo adigoon baa ka bixi kara wey jaawe adig iyo wiilka jamala jilaalkii dheer jiidh ku hadhaa oo la jecel yahay waxaa dhacaysa haddaad gadanayso geelii oo maqan oo gobol kale jiroo doolay baad ninu imanaysaa dukaan oo dhihi qaalinta ini heblaadaan ku siinaya ama qaalin baama ku siinaya hadduusan geelaaga isagu magac ahaan u aqoonin lacagtu doona halkaasuu kaaga tirin yaani awooddaasuu leeyahay geelu inuu uun ma waana xilligu qaaliyoobaba waxay kaga duwan yihiin marka lo-da iyo adhiga marka abaar dhacdo cidu kaa gadan mayso marka aroorkiisi ka waran hawsha badnaa iyo meesha dheer loo aroorin jiray iyo ceelka marka la keeno iyo siyaabihii ceelka laga mari jiray iyo heesihii geela marka uu cabayo loogu heesi jiray iyo sida geela uu heesahaas ula qabsaday oo ahaa wuxuu u baahan yahay inuu ku cabo waxaa weeye heesaha horta marka uu geelo mid walba marxal bay leedahay abaartu marxal bay leedahay markuu soo arooro hawl culus buu leeyahay geelu waa dagaalkoo kale waa fool culus yahay marka marka intuu ninku geelu ceelka yimaado oo geelu de intuu in badan soo qado soo qatimo uu ceelka yimaado hees buu leeyahay aad rabtana rag kula waraabiyo ceel dheerra uu yimaado waxaa ka mid ah rag la urursaday oo ninba ab yahay maalinta aroor oonka kama rido ragaan wada dhalin kulama shubi karo weeye macnaha rag la urursaday oo ninba ab yahay maalinta aroor oonka kama rido waxaa kaloo ka mid a maanta caasiyo ciil maanta caasiyo ciilu dhimayo calankayrada ceesha ku agyaal ciil isugu lagad anna calalada ciil isugu maray macnaha ma hawsha culus weeye waxaa kaloo ka mid ah hadday tuman tahay ama lala tago waa tolley oo looma kala tago marka yacni geelu ceelka tuman yahay weeye iyo marka lala tago waa labada uusan geelu tol ka maarmin inta kale ninkii ilaah baa iska wadan kara laakiin maalinka uu ceelku yimaado geelu tol adag buu u baahan yahay maalinta dee lala tagana waa saas oo kale sidaa darteed hawshiisa geelu nacfigiisu mar walba waa in tolku wada yeesho caanihiisa midda la qalanaya dhimatay heer hebel ha iska qasheen waa in ninkaasu maaragtay haddii marka geelu uu yahay ninku hadduu geelu nin bakhayla uu leeyahay maalintaa ceelkaa ceelku ka tabaa geelu mar walba hees buu leeyahay markuu intuu in badan soo qaday ee gamashiga soo daaqay ee maaragtay nirguha kurka habeed kule uu yimaado ceelka isagoo bil soo qaday hees buu leeyahayoo quruxdiisay tilmaamaysaa qarooduunu jiri qarooduunu jira habeed qalin iyo qawdho kurus iyo qiru kala yimid weeye heestaasu ma aha hawl iyo wax kale quruxdiisa keliya tilmaamaysaa in la daawado oo la dabagala daliilka aliya diinka lagu sheeg waa isaga awooddiisay tilmaamaysa yaa qiimuhuu leeyahay markuu isa soo tumo ceelka waan sugaynaa sidii sagal roomaysa soo simay tilmaanta inuu geelu ceelka yimid baa iyo tilmaamaysaa wadaanta iyo dawliskii marka laysku xidho ee ceelka lagu rido heesta furaha ugu horreeya wuxuu leeyahay isku xidhanee allaw xadhigga iyo xakabka adkee weeye darka markaad buuxiso oo intii geeli darka aad buuxiso la soo horo ee hashu afka saarto shifa shaafici shifa ku af saaroo shar kuumale wey waa xirsi xidh markii horena isagaa xirsi xidhanaya wuxuu lahaa isku xidhane allaw xadhig iyo xakabka adka oo aanna annagu ceelka ku dhicin weeye waa xirsi xidh markana hashu uu xirsi xidhaya wuxuu leeyahay shifa shaafici shifa ku af saaroo shar kuumale laba hormiya markii cabaan geelu hees buu leeyahay heestu hawshay fudaydisaa ninku waa nin dhiiranoo weligiiba maaragtay dee intuu heesahayo ma maaragtay waa jirkiisu ma dabcahayo mooraal iyo niyuna ku shubahayaa marka wuxuu leeyahay jeer hormiya laba habsadaanoy hoosta ka cabbaan in lagu hadliyo heestu wowbalo wixii labadaa horma ka dambeeya heestaa bilaabanaysa jiibta iyo heesta la yidhaahdo ninna waa heesayaa inta kalena waa jiiminaysaa kolkuu geelu kala bartamo durba jabis weyn oo jamaamura oo la jecel yahay dixda ma isjaray kolkuu geelu intuu cuslaado uu maaratay ku bato wuxuu shalay tigaadna dee wuu soo cunay wuxuu shalay cunay ee wada caddaa maanta la cuslaa weeye waraabkiisa yacni biyuhu ka dhirgilayahay markuu isu soo baxo ee bannaanka istu dixda la wado wuxuu xalaciyey ee cargaagtabay ee nirgaha cunay cayntiraagtow cirtima intaa xaluu xeraguusha nirgaha ku cunay oonkii haa cayntiraagtow cirtima intaa markaa dixdaa la waday hawshiisaa la bogoy marka la durduurahayee dambe waa mid mid hawgalo oo midku hafulo waxaa kaloo leeyahay durduurtu deexsa dabaceey daali maynaya deexsa dabaceey oo darka ag joog maanta o dhan yacnaha biyaha ku noqnoqo
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
sanadihii u dambeeyey waxaa khilaaf ka taagnaa maalmaha ciidda iyo kuwa dadku ay soomayaan haddaba waxaa jira shan aragti oo kala duwan oo culimmada qaar ay ku sheegayaan in dadku ay u soomi karaan ama ay u afuri karaan waxaa istuudiyaha ila fadhiya cabdiraxmaan taysiir taysiir oo shantaa aragti maxay kala yihiin leila waa macadsan tahay dadka waxaa laga yaabaa laba aragti keliya inay inta badan og yihiin laakiin waxaa jira shan aragti oo kala duwan sidaa sheegtay midda ugu horeysa waxaa waaye bisha aragtideeda in loo fiiriyo qofka markaas meeshuu joogo ama wadanka ha noqoto ama gobolka ha noqoto bisha haddii laga arko inay macnaha ku soomaan ama ay ku afuraan dadka sidaas aaminsan marka badanaa waxay waafajiyaan oo culummada ah xadiis nabiga caleyhi salatu salaam laga wariyey oo ahaa aragti kusoo ma aragtina ku afura marka aragtida labaad waxaa waaye iyadana in caalami ahaan adduunkao dhan meel adduunka ka mid haddii laga arka bisha in lagu wada soomo ama lagu wada afuro taasna marka arrin kale oo khilaaf ka taagan yaha waay maxaa yeelay dad badan oo muslimiin oo adduunka jooga aragtidaas aaminsan waxyaabaha khilaafka dhaliyana ka mid tahay waxaa kaloo jirta aragti saddexaad oo dhehaysa hala isticmaalo aqoonta bini aadamka maadaama heer uu ka gaaray cilmiga oo wax badan hadda aqoonta lagu ogaan karo hala isticmaalo aqoontaas hana la qiyaaso macnaha bisha waa meesha ay kalandarka iyo kasoo gelayaan macnaha dadaa bartay cilmigan iyo ku takhasusay waxyaabahan la xiriiro bisha iyo marka aragti kaloo saddexaad waa taas aragtida afraad waxaa waaye bisha qofkii markuu arko tusaalahaan shacbaanka laga arkay meel qofku wuxuu xisaabsanaa marka maalmaha ay ku dhammaan karto iyo maalmaha ay ka bilaaban karto bisha xigta arintaas marka waa laisku khilaafsan yahay waxaa laga yaabaa qof inuu yidhaahdo sideed labaatankiyaa la joogaa shacbaan marka ramadaan caaw in la baaraba maaha qofna wuxuu dhihi karaa sagaal labaatan ee xalay ahayd habeenkii soddonaad bishi in la hubiyo inay soo baxday in kale marka taasna marka qofkaas wuxuu soo tirsanaya maalmihii sanadkii oo dhan uu soo tirsanaya oo aragtidiisa qof ahaaneed uu ku fiirinayo markaas mid kale waxaa jirta marka dhehayso waxaasoo dhan bah laga soo tago maka almukarama hala raaco macnaha haddii sacuudi carabiya laga soomo magaalada maka haddii laga afuro dadka muslimiinta oo dhan ha wada hogaansamaan aragti dhehaysaa jirta marka shantaas aragti oo kala duwan ayayuu khilaafkani ku dhisan yahay inta badan waa tahay marka maxay macno sameynaysaa in la isku khilaafo bisha dhalashadeeda ama in dadku ay soomaan ama ay ciidaan waa mahadsantahay waa su-aal fiican leyla waxaa jirta bilaha markii la arko tusaaleahaan in muslimiinta adduunka jooga ama wadankaas ku wada nool ay hal mar wada soomaan ama hal mar ay wada ciidaan waxay muujinaysaa midnimo midnimadana waa wax oo sharaf ku jirto iyo awood dadka muslimiinta inay muujiyaan inay dad midaysan oo isku aragti ah oo diintooda isku si u baragtiis gareeyo ugu dhaqmo inay yihiin in macnaha la muujiyo waa wax muujinayo midnimadaas oo wax weyn ah markii diinta islaamka loo fiiriya maxaa yeeley in la midoobo wax badanee diinta islaamka dadka fartay marka qoyska inuu mid yahay waxaa badanaa lagu gartaa ayaa la dhahay inuu hal meel wax ku wada cuno midnimada qoyskay xoojisaa marka haddii dadka muslimiinta ay hal maalin wada soomaan hal maalinna wada afuraan waxay ka bixinaysaa muuqaal qurux badan oo kudayasho u noqonaysa macnaha dad badan oo aan diinta haysanin oo laga yaabo xataa inay ku dhiirigeliso inay diinta ku soo raacaan wanaagaas iyo midnimadaas iyo walaalnimadaas iyo iskaashigaas iyo in la muujiyo marka xilligii markaa fiiriso saxaabada iyo taabiciyiinta badan ama dhici jirin in laysku khilaafo in maalinta la soomayo maalinta la afuraayo inkastoo xilligii nabiga caleyh isalaatu salaam uu jiray saxaabi ka yimid wadan kale oo aan u malaynaya dhinaca yemen inay ahayd markuu yimaadayna uu sheegay inay shalay soomeen markaasuu ku yidhi adinkan aragtidiina ku soonteen annagana aragtideena ku soonnaa oo badanaa culimmadan ay cuskadaan marka laakiin waxaa mar walba jiri jiray qof hogaamiya muslimiinta oo mar walba talada uu gooyo macnaha maalintaasi ku haboon tahay maalintaas kuma haboon laakiin hadda badanaa waxaan aragnaa wadanka kenya oo kale haddaan tusaale usoo qaadano waxaa jira qaadi ku dhawaaqa maalinta ay tahay in la soomo iyo maalinta ay tahay in la afuro laakiin waxaa badan dadka badanaa maka ku tiirsan oo ama kalandarka iska raaca oo bishaba inay raadiyaan aan isku dhibin oo laga yaabo qofka inuu facebooka ka raadiyo sida hadda badanaa sanadii u dambeeya dhacda bisha in la arka iyo in beri ay ciid tahay in kale qofka onlinekuu galaa wuxuu ogaanaa in dadka ay sheegayaan in la arkay inaan la arkin masaajida awal lagu xirnaan jiray hadda waxaa u maleysaa marka magaalooyinka waaweyn inay soo yaraanayso ku xirnaashihii masaajida oo internetka xaggiisa ay dadka u badanayaan taasaa marka ayadana waxay keentay isku xirnaantii inay meesha ka baxdo laakiin su-aala marka waxay ka taagan tahay ma tahay in markuu iclaami markuu ku dhawaaqo qaadiga kenya oo kale in ay soon tahay ama ay ciid tahay in la raaco oo loo hogaansamo mise waxaa muhiim ah dadka oo aqoon-yahanada ama culummada go-aankooda mar walba in la tixgeliyo ayadoo taasna khilaafkii iyo kala duwanaanshiya aragtida ay meeshaas ka soo baxayso waayahay cabdiraxmaan aad baad u mahadsan tahay
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali uu garan karo weeye rabbi ha noo soo orgoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxaad la socotaan barnaamijka maanta ee madadaalada oo qaybihiisii hore aanu marayno dadka reer miyiga ah iyo kuwa xoolodhaqatada ah ee ku nool deegaano ka tirsan gobolka tog dheer ayaan sanadkan ka qayb qaadanaynin u dabaaldega maalmaha ciidda carruurtooda uma gadayaan wax dhar ah haddaba arrintaa waxaanu ka waraystay wariyaha raadiyo ergo ee magaalada burco sadiiq yuusuf qalaf aad baad u mahadsan tahay leylaay dadka reer burco si wanaagsan bay horta marka hore sida guud maryaha u iibsanayaan oo bacadlayaasha iyo meelaha laga dukaansanayaba loogu jiraa oo maryaha loo iibsanaya waa jiraa dad dan yara oo gaar ahaan dadkii ay xooluhu ka baxeen ee kasoo barakacay miyiga gobolkan tobo dheer ee soo degay koonayaasha magaalada burco oo ilaa iyo lagu qiyaaso inay dadkaasi dhan yihiin ilaa saddex kun oo qoysin ka badan ayaa degan magaalada burco dadkaas danyarta ah kama muuqato inay dukaansanayaan ama u diyaar garoobayaan iyagu ciidda maadaama aanay haysan dhaqaalaha faraha badan ee lagu iibsanayo maryaha ciidda laakiin sida kale dadka reer burco si fiican bay maryaha u iibsanayaan laakiin dadka danyarta ah ma jiraan iib fara badan oo ka muuqda in ay dadka magaalada soo gelayaan oo ay maryaha kale dadka reer miyiga ayaan iyaguna aan ka dhex muuqan maraan la shakaystay ganacsatada bacadlayaasha burco inaan dadka reer miyiga iyaga laftigoodu aanay aada u iibsanaynin maryaha maadaama seelada xoolaha ee magaalada burco aan iib fara badan oo ari aanu ka jirin waktiga arafada ayaa magaalada burco ay tahay inay si fiican ariga looga iibsado laakiin hadda iib wanaagsan seelada xoolaha magaalada burco kama jirto markaa iyagana dadka reer miyiga ay ma badna iibsiga maryaha ciidda ay iibsanayaan leilaahi
waa tahay marka in aysan dadku iibsanaynin waxyaabihii loogu talagalay ciidda maxaa ugu wacan baa laleeyahay walaal waxaa ugu wacan dhinaca dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha dadka danyarta ah ma heli karaan sidaan horeba kugu sheegay lacagtaa faraha badan ee lagu dukaansanaya ama maryaha lagu iibsanayo ma haystaan mana jirto cid isu xilqaantay oo iyaga maryaha u iibinaysaa ma jirto iyaguna ma haystaan dhaqaale ay maryaha ku iibsadaan waxay marka horeba la daalaadhacayaan quutal daruuriga ama wixii ay cuni lahaayeen bay marka horeba la daalaadhacayaan markaas iyagu ma jirto iib magaalada lagu arkayo ay maryo iibsanayaan waa tahay kuwa xoolo dhaqatada ah maadaama ay haystaan xoolo maxaa iyaga u diiday inay iibsadaan walaalay xooluhu hadda iib badan ma laha iib badan ma laha waxa yar ee neef neefka laga iibsadana waxay way u soo safraan oo raashin bay siistaan markaa iyaga laftigoodu ma ma heli karaan mari dharkan qaaliga ah ee lagu iibsanayo burco lagu iibsanayo carruurta ama dadka waaweyn loo iibinayo ma iibsan karaan xoolaha ay keenaan magaalada waa neef ay soo keenaan oo daabaxa iyo ama ri ay soo iibgeeyaan oo ay siistaan raashinkii quutudaruga ah ee carruurtu u cuni lahayd
waayahay marka xaaladda guud ee magaalada burco iyo sidii dadku ay u kala iibsanayaan dharka iyo waxyaabaha kale bal wax inooga sheegayaana
magaaladan burco aad baa horta dharka loo iibsanayaa aad baanu u badan yahay dharka magaalada la keenay meel kasta oo aad burco istaagto maryaa lagu iibinaya marmar baad is odhanaysaa dadka wax iibsanaya iyo dadka wax iibinaya waxa badan dadka wax iibinaya meel kasta iyo gidaar kasta iyo meherad kasta iyo xataa bannaanada lasoo waday dharka waa dharkaa china laga keeno oo dhar aad u jabana marka dadkuna aad bay dadka reer burcana aad bay maryaha u iibsanayaan labadii cishaa hadda u dambeysay aad baa suuqa loo soo galay aad baa maryaha loo iibsanaya inkastoo ay maryuhu qaali yihiin oo ay maryahan wanaagsan ee dadka iibsanayaan ay qaali yihiin xoogaa sicir bararana uu jiro oo dhinaca doolarka iyo dhinacii laantu ay kala kac uu halkaa ku yimi oo xoogaa uu jiro sicir barara haddana dadku maryihi way iibsanayaan wixii heli karaya way heli karaya way iibsanayaan maryihi waayahay marka tan qiimaha haddii aanu eegno maxaa kor u kiciyey baa laleeyahay doolarka iyo shilinka maxaa kala kiciyey walaalay boqolka doolar markii hore waxa la kala siisanayey suuqa sicirka lacagta waxa la kala siisanayay boqolka doolar hal milyan oo shilinka somalilan haddana wuxuu marayaa sideed boqol oo shilinka somalilan marka boqol doolar oo kasta waxaa ka dhacay lacag shan iyo labaatan doolara ayaa ka dhacay waayahay sadiiq aad baad u mahadsan tahay
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhowdhow waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa muwjadda efemta ee raadiyo jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo waa hagaaga dhegeystayaal raadiyaha ergo ayaad nagala socotaan qaybihii dhexe ee barnaamijka madadaalada ayaad dhegaysanaysaan soomaalida iyo muslimiinta oo dhammi waxay u dabaaldegi doonaan maalmaha soo socda maalinta ciidda waxaa jira diyaargarow ballaaran oo dadku ay ka wadaan deegaanada magaalooyinka iyo waddamada ay joogaan iyadoo suuqyadana lagu arkayo dad fara badan oo dukaamaysanaya haddaba waxaa istuudiyaha ila fadhiya axmed maxamed aadan oo ka mid ah wariyaasha raadiyo ergo axmed wuxuu isha soo mariyey qaar ka mid ah suuqyada laga dukaamaysto ee magaalada nairobi oo soomaali iyo muslimiin badan ay ka adeeganayaan wuxuu sidoo kale sannado badan soo arkayey waddamo kala duwan oo uu tegay iyo qaabka soomaalida iyo muslimiintu ay ugu dabaaldegaan ama ay ugu diyaar garoobaan maalmaha ciidda axmed soo dhowow bal suuqa iyo ciriiriga ka jira iyo dadku siday ugu dabaaldegayaan maalmaha nagu soo fool leh ee ciidda bal ka waran waa mahadsan tahay leylo inta badan suuqyada muslimiinta ay ka adeeganayaan maalmahan hadda aynu soo dhaafnay iyo maalmaha hadda nagu soo fool lehba waxaad ka arkaysaa isbeddel fara badan alaabo fara badan oo la keenay muslimiintii oo adeeganaya isu diyaarinaya dabaaldega ciidul fitriga nagu soo aadan dabcan way jiraan maalmaha damaashaadka iyo ciidaha ah in dadka ay suuqyada imaanayaan oo inta badan caruurta iyo dadka kaleba ay dhar cusub iyo alaabo cusub la geynaya xaafadii waxaan soo maray qaar ka mid ah suuqyada ku yaala magaalada nairobi gaar ahaan slii waxaa la arkayay isbeddel aada u weyn kaa oo ku salaysan dadka macaamiisha ah oo aada u fara badan xitaa mararka qaar ayna kuu suurtagelaynin dukaankii aad tagto in sida ugu dhaqsiyaha badan aada wax ku hesho sababtoy tahay dadka waxay ku jiraan leen ayagoo midba midka kale uu ku dadaalaya in uu helo adeegii uu meesha u yimid leylo waxaa xusid mudan inta badan meelihii aan soo arki jiray magaalada muqdisho iyo magaalooyin kaloon soo arkayba in ay wadaagaan macnaha waxyaabo fara badan marka loo eego dhaqanka iyo dadka soomaaliyeed habka ay u adeegtaan marka aan tagay suuqa islii waxaan soo xasuustay dabcan waxaan soo xasuustay dabcan suuqii bakaaraha ee magaalada muqdisho halkaa oo maalmaha ciidda ah ay aada u adkayd in macnaha aa kala saarto in marka iyada ah la joogo ciidda iyo in ciid la sugayo waxyaabaha ishayda soo jiita ee aan maalmaha hadda aynu soo dhaafnay aan ku arkay meelaha goobaha laga dukaamaysto waxaa ka mid ahaa in wax walba ay sarakac ay ku yimaadeen ayadoo inta badan la sheego sarukacaas in sababtu ay tahay maalmaha ciidda ah dadka dhammaan in soomaalidu sida dhaqankeeda ah qof walba uu ku dadaalo haddii uu yahay qof yar iyo hadduu yahay qof weynba in dhar cusub dabcan qof walba u awoodo in uu helo dhar cusub sidaa darteed waxaa macnaha suurtagal ah wixii shayga aad ku heli jirtay qiimo jaban markii inta aanan la soo gaarin ciidda ama maalmaha ciidda aanan loo soo dhoweyn in hadda aad ku hesho laba jibaar beecii hore tusaale markii aad shaati aad ku heli jirtay markii hore shan doolar in hadda aad ku hesho sideed ama sagaal doolar taasoo ah dabcan sare ukac aada u weyn marka taa waxa ay suurtagal ka dhigaysaa dadka ganacsatada ah ee alaabada ka ganacsada ama dharka ka ganacsada ama nooc walba oo bagaashka ka mid a ka ganacsado in ay ku xisaabtamaan faa-iido aanan caadi ahayn xiliyada dabaaldega loo dabaaldegayo ciidaha muslimiinta shay walbana faa-iidadii hore ee ay macnaha ka heli jireen mid ka sarraysa in ay ka helaan waa tahay axmed waxaa jirta markii ciidaha gaaladoo kale christmaskaoo kale loo dabaaldegayo wadankan aan joogno iyo wadamo kale oo adduunka ahba marka la gaaro december ama november ay dhammaato ilaa january ama janaayo bisha koowaad ee sanadka dharka iyo alaabaha suuqa yaala waa waxay ka raqiisan yihiin marka loo eego bilihii ka horreeyey marka arrintaa ma la dhihi karaa farqi weynaa u dhexeeya ciidaha muslimiinta marka la gaaro iyo ciidaha gaalada leylo dabcan waa la dhihi karaa sababtoy tahay maalmaha ciidda loo dabaaldegaya muslimiinta inta badan inkastoo aan meelaha ugu faraha badan ee aan booqday ay ka mid tahay dhulalka soomaalida waxaad arkaysaa in wax isbeddela aysan ku imaanaynin maalmaha christmaska loo dabaaldegaya ama estada loo dabaaldegaya dharka ay lagu iibsho suuqyada nairobi gaar ahaan islii taasoo ah sababteeda ugu badan ay tahay dadka ajaaniibta ah ama dadkan kaleete ee kirishtaanka ah markay ciidayaan waxyaabo kale in lagu mashquulo sida in dalxiis loo baxo in qaraabo lasoo salaamo laakiin innaga wax walba iskugu darnaa macnaha qofkii inuu dhar cusub helo alaab cusub in la helo xitaa ciddii awoodda inay gurigeeda macnaha ay jimariso ama ay bedelato marka qarashka ka baxa muslimiinta inta badan macnaha waxaa la dhihi karaa inkastoo aanan lahaynin xaqiiq dhab ah laakiin waxaa la dhihi karaa inta badan kan muslimiinta ayaa badan waayahay axmed waa mahadsan tahay
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegeystayaasha doonaya inay ka qayb qaataan barnaamijyada maalmaha ciidda uu sii daynayo raadiyo ergo waxay soo wici karaan nambarka gaaban ee sida bilaashka ah loo soo waco ee labo eber hal labo
ka dhegayso rediyow ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraana saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
waa tahay weli waxaad nagala socotaan raadiyaha ergo oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitriban dhegaystayaal markana ku soo dhowaada xubinta googa waxaa soo jeedinaysa fawsiye cumar barre
saaxiibadana dhegaysanayow mar kale maalin wanaagsan weli erga ayaad nagala socotaan waxaanad naga maqlaysaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinkana waxay nagala socdaan qaar kamid a efemyada dadka adeega internetka heli karana waxay naga dhagaysan karaan radio ergodot o r g iminkana kusoo dhowaada xubinta gogaalaysiga oo maalmaha talaadada iyo weliba axadda aad ka dhagaysataan idaacadda ergo waa tahay dhegaystayaal gogaalaysiga ayaa u qaybsan laba nooc oo ah in maalin la isweydiiyo su-aal maalinta kalena aad dhegaysataan jawaabaha ay soo bixiyaan dhegaystayaasha idaacadda ergo oo kala jooga meelo kala duwan oo dalka ah haddaba su-aasha toddobaadka hore haddii aan idin xasuusiyo waxay ahayd ul qurux badan qaadan waa dhegaystayaal aada u fara badan ayaa kasoo jawaabay balse waxaan ka cudur daaranaynaa in guud ahaan dhegaystayaasha kasoo wada jawaabay codadkooda aynan wada isticmaali karin wakhtiga oo aada u yar awgii marka qofkii codkiisa ka maqli waaya waxaan ka codsanaynaa inuu naga raali ahaado maadaama codadku ay aada u fara badan yihiin oo hal maalin aan la wada isticmaali karin haddaba waa kuwana qaar ka mid a dhegaystayaasha oo meelo kala duwan nagala soo xiriiray oo ka jawaabaya su-aashaasi bal ilan maqla magacaygu waa cabdiraxmaan jaamac axmed oo ku sugan magaal magaalada tukarag waxaan rabaa inaan ay ka dhiibto gogaalaysiga radio ergo gogaalaysigii aada noo sheegteen shalay toole ee ahaa ul qurux badan oo aan la qaaban anigu waxaan ku fasili lahaa waxa weeye maska waad mahadsantihin radio ergo alo salaamu calaykum radio ergo waa hilaal ceni oo kaasoo weerow inkastoo wacda magaalada gaalkacyo gobolka mudug haddaan ku dayo googa hadale waxa weeye ul qur- ulo qurux badan baan arkay midaan ka qaatana waan garan waaye haddaan isku dayo dabcan taasi waxay u eg tahay dufusha ariga ama timaha ariga ama dhabarta arigaba haddii layska dhawaa dhabarta ariga u naqaana annagu haddaan nahay reer mudug inay soomaalidu maskaxdeeda furnaato adigu dadaalaysiin waad mahadsantihiin raadiyo ergo magacaygu waa xasan aadan shuuriye oo jooga magaalada muqdisho su-aashaad jawaabteedaan isku daya waxay noqonaysaa qaraha laantiisa laanta qaraha qaraha ushiisa macnaha intuusan mirta dhalin kadib qaraha ushiisaan dhihi lahay mahadsanidin asalaamu calaykum raadiyo ergo waa waa waa xamdi cabdullaahi oo joogta magaalada caawud waaq waxaan ka jawaabayaa su-aasha ah ushayda qurux badan qaadan waaye oo googaalaysiga ah ushayda qurux badan qaadan waaye waxaa weeye oon anagu u naqaanaa maska waa hagaag dhegaystayaal haddaba waad maqlayseen in jawaabo kala duwan ay dadku bixiyeen waxaa laga yaabaa deegaanada iyo gobollada in lagu kala duwan yahay een, habka jawaabta ee gogaalaysiga een, balse jawaabta saxda ah waxay noqonaysaa waa maska waayo masku waxyaabaha ugu quruxda badan dunidu ka mid yahay haddana si walbo ay tahay ma aqaan inaad disho inaad qabato laakiin isagoo nool way adag tahay inaad qabato inkastoo dadka carabiya ama xanaaneeya ay sheegaan in xidid sun ah laga siiba sidaa darteedna qaniyadiisu aysan waxba kaa dhibaynin oo la qaban karo waa tahay toddobaadkan marka intaa ah inoo joogto dhegaystayaal een, jawaabtii gogaalaysigii toddobaadkii hore oo ahayd ul qurux badan qaadan waa waa inoo toddobaadka dambe haddii alla idmo sidaa iyo nabadgelyo
hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan raadiyo ergo oo aad ka maqashaan mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban cabdulaahi farxaan cabdalle oo balanballe loo yaqaano waa hal abuure da-yar oo ku nool degmada guraceel ee gobolka galgaduud wuxuu sameeyaa maansooyin kala duwan sida wadaniga waxbarashada tahriibka iyo jacburka wuxuu sidoo kale maansooyin ka sameeyey warar ka baxay raadiyo ergo cabdirasaaq haajirow ayaa la kulmay cabdulaahi waxna ka weydiiyey wakhtiga uu bilaabay hal abuurkiisa iyo waxay ku qaadatay in uu xirfadan soo galo cabdirasaaq hajiro aad baad mahadsan tahay adigiyo mar kalean idin mahad celinayaa warbaahinta radio ergo magacaygu waa cabdulaahi farxaan cabdalle kuna magac dheer cabdulaahi balanballe waxaana hal abuurnimada ama inaan sameeyo maasooyinka curyo waxaan bilaabay labadii kun iyo sagaalkii halkee waktigaas ka bilowday waxa orinta aniga deegaan ahaan horta marka hore waxaan ku dhashay labadii kun sanadii labadii kun lix iyo labaatankii maarso magaalada muqdisho waxaan dhankaasi waxaan wareegay deegaankayga oo ah magaalada lababaar ee gobolka qorxi oo hoos tagta degmada qabri dahare dhanka barina uga aadan toddobaatan iyo shan kilomitr labada kun iyo sagaalkiibana waan bilaabay anigoo da-deydu markaasina ahayd sagaal jir marka ha sagaal jir baan ku bilaabay marka wuxuu kale yahay hibo iyo hidaraac marka aniga wuxuu ahaa gebaygaygo mid hidaraac ah oon ka dhaxlay dadkii waalidiinta ahaa ama dhanka hooyo haddii la yiraahdo marka gabayo badan oon coriyaa jiro labada kun iyo sagaalkii baan bilaabay weli waxaan ka xasuustaa gabaygaan sameeyey oo ka hadlaya dhanka iyo markii qaraxyada xamar ka socdeen oo ahaa gabay ku saabsanaa markii ciidamada iyo wax dadka shacabka ah ay isku xumaayeen markii kugu horeysa markaa wax culisaba haa adoo sagaal jira anigoo sagaal jira marka waxay ku bilaabanaysay waxaa ka mid ahaa ereydan hadda ka xasuustaa mooda xasuusto seven seventy waagii gumaystuhuna sigaye sawaariikhda nagu gamay geesiga sarkaalka calankiina saaciday sawaariiqdu nagu guma sax umay lahaanee soomaali saaxiibayaalow soomaaliya garo marka intaas baan ka xasuustaa marka dadka qaar way la yaabaan oo ama igama rumaystaan labada kun iyo sagaalkii malaha waa ka weynay dad badan baa yirahdo balse labada kun iyo sagaalkii baan bilaabay inaan wax coriyo si toosana waxaan u bilaabay oon silsilad kaga qayb galay degmada shilaabo ee la yirahdo samaraadis labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa labada kun iyo lix iyo tobankii marka gabaygaas aan gabayo badan aan celiyo jacbaradu ka mid yihiin wadaniyada hadday noqoto dhankii waxbarashada dhankii haasaawaha iyo dhallinyarada aad baan isugu fiicanahay wayaha cabdullaahi oo waxyaabay ugu horreeyaad celiso maxaad iga sheegi kartaa waxaa ka mid ahaa gabay aan ka sameeyey tahriibta barnaamij waxaan horta waxaan ka mid ahay ama haddana kamid ahay horena ugana mid ahaa ilaa labada kun iyo saddex iyo tobankii dhegeystayaasha radio ergo waxaa jirta sheeke aan dhegeystay labada kun iyo shan iyo tobankii barnaamijka la yihahdo dalandool oo waqtigaasi barnaamij cusub ahaa kolley marka barnaamijkaas
waxaan ku sugnaa degmada qabridaar ee xarunta gobolka qorxi marka barnaamijkaasi wuxuu ka hadlayay markaas wiil reer hargeyso oo markaasi tahriibay baan aan tixdan markii radio ergaan ka dhagaystay tix aan sheekadan baan tixaan u sameeyey waxay ku bilaabanaysaa ruux dalkiisii joogaa darbo iyo laad iyo jirdul muu arkaye waxa sida xun loo dili waa doqonta nacastaa dalalkaa shisheeyana nafteeda u dilaysee dalkaad u dahriibtoo naftaada u dilaysana dhallinyaradaadeennaa ayaa nabadda doortoo dalkoodii xoraystoo dalxiis loogu degayaa iyaguna ma doonaan afrikaanka dida iyo soomaalida dahriibta ah burbay daba u qabanoo kii dalkooda soo gala dabbay ku shidayaan dadku kala xadaysanoo doqomada galbeedka asxaan looma doontee adinkuna da-diinaan markii aad dahriibtaan oo doontu raacdaan markii doontu cirtoo deged laga malayana dadka bara ladataa markii doontu cirtoo deged laga malayana dadka bara la daashaa ma dabaal yaqaanaan dalkoodii ma gaaraan yaa dabuub isweydiin ma dabaal yaqaanaan dalkoodii ma gaaraan yaa dabuub isweydiin intay doontu geysana saxaraa diyaar u ah abeesadu dameer tahay dhurwaaguna danjiro yahay magafuhu diyaar yahay imtixaano daran oo dadku ay ku dhacayaan saxaraa diyaar la ah wadagtoo markaad sheeko samaynaysid waxaad macnaha sheekadaas warbixinaad ka diyaaraysaa marka xigaalo wareedna waxaa la yidhahdaa dadka hal abuurada iyo sidoo kale suxufiyiinta marka wixii markaas ay deegaankaas ay ku arkaan tusaale abaaraha ka dhaco kale gobolada qaar soomaaliya anigoon tegin baa waxay idaacaddu ii fududaynaysaa inaan abaarahaas markay ka hadlayso anigii deegaanadii aanan magacyadooda garanayn balse idaacaddu ii fududayso inaan tix ka sameeyo oon meeshaas warbixintii waryuhu sameynayay aniguna aan gabay ahaan u bedelo marka waxaad uga faa'iidaysanaysay tabintaas idaacadda ay tabinayso wararka kala duwan in hal abuurkaada aad ku cabirto aan kusii cabiro dareenkayga
waaya waxaad ii sheegtaa marka wax dhaba miyaad ka hadashaa mise wax fikrad ah oo adiga fikradaada ayaad ku cabirtaa mise wax dhaba oo xaqiiqda baad ka samaysaa cabdirasaaqow horta mark marka hore u horreysa horta gabayga wuxuu ka hadlaa wax lasoo dhaafay wax hadda taagan iyo wax soo socda baa lagu cabiraa marka anigu waxaan ka hadlaa horta wax inta badan bulshadu haddayna ahale tale iyo tusaale ama wax lasoo dhaafay oon markaasi bulshada xasuusinayo sisan dib ugu laaban iyo wax hadda taagan oon leeyahay war way qaldameenoo waxaasi waa wax dhacay iyo wax soo socdaon leeyahay yaan ha laga baaqsado oon waxaasi iyo dhicin marka saas qaabkaas baan u sameeyaa waaya marka waxyaabahaas waxyaaba xaqiiq ah oo hal abuurkaada aad ku cabirta ma jiraan oo weli aad samaysa aad iyo aad waxyaaba badan baa jira gabayo badan oo dhanka qabyaaladda hadday noqoto waan ka hadlay dhankii dhalinyaradii waa hadday noqoto waan ka hadlay dhankii waxbarashada sidoo kale waxaa jira jacburo aan dhalinyarada mararka qaar dee markaad hal abuur tahay waa lagu wacaya waxaa lagu leeyahay maanta xaflad baa jidha markaas barnaamij waxaa lagu qorayaa gabay marka dadkiina ma wada doonayaan marka wacyigelin keliya waxyaaba madadaalashana way doonayaan marka waxaa jirta jacbur la yidhahdo owrta ruushka inta badan marka kan waxaan usoo xushay dhalinyarada inta badan gobolkan ku sugan ama degmada guraceel waxay iga codsadaan inaan jacburkaasi mar walba oon ugu imaado ama meel isugu nimaadno inaan mar walba aan tiriyo marka jacburku waxa uu ku bilaabanaya ama owrta ruushka waxa la yidhahda naadi naadi aan ugu dheelo markii macnaha waxaan ka hadlayaa dhankii jacburkii marka sheekada marka waa sheeko jilin ah ama qof aan ka matalay marka wuxuu ku bilaabanayaa afar wiig hortood baan inan aada u qurux badan uun rays lamoodaan isku aragnay suuqoo aan ku idha ayaanay imikadan la joogiyay ee gama isbaranaa waxay inantii ugu tiri inay yahow isbarashada aafaa u timiye waxaan hay weydii waxaan idha ayaanay waxa tahay adduunyada midda ugu wacanee telefoonka ii sheeg waxay inantii ugu tiri inamada dhammaantood uma sheega teelkii adiguna maxaa tahay waxaan idha ayaanay oo miyaada iba garan waxay inantii ugu tiri maya ee maxaa tahay dabeetana waxaan u sheegay inaan ahay nin ciyaartooy ah marka waxaan idhi waxaan ahay adduunyada ciyaartooyga ugu wacan loolankii adkaay iyo koobkii adduunyada eydkaa la ii xiray waxay inaantii ugu tiri inayo ciyaaraha aad baan u jecelaya inankii ronaaldo lamala dheeshiy abidka ronaaldo weligaa mala dheeshiy waxaan idhi ayaan inankii ronaaldona axaddii dhaweytaan isku aragnay roomo kulan aad u adag baan isla dheynay galabkii isagoo ordayo kubad aad u jiito boorkana ku aasoo afartiyo sagaal kun in ilaha ka joogaan iridaan ka soo galay waatuu istaagoo argagaxay ronaaldo afartan ka dhaliyey yaa igu dhaca ciyaaraha cabdiqasaaqoo bal isweydiya haddaan afar ronaaldo ka dhaliyey yaa igu dhaca waxay inantii ugu tiri inayahow adduunyada sidaan arkaya ama aan isleeyahay adaa ugu sarreeye naadigad u dheeshaa malaha waxay isdhihi doontaa juventus iyo real iyo liverpool iyo waxba sheegan doonaa markaas waxaan idhi waxaan idhi ayaanay tiimka urta ruushka ee ugu adag adduunyada ayuun baan u dheelaa waxay tiri tiimka urta ruushkeed ciyaaraha u dheeshaa abidkeeba maan maqal xageebuu stade iyo aasaas ku leeyahay xageebuu ka dhisan yahay dabadeed waxaan idhi tiimka orta ruushkan ciyaaraha u dheelaa ayuunbaa la taago eega dalambiyood iyo agagaarka laba baar buu stade ku leeyahay waxaan idhi halkaas buu stade ku leeyahay oo ka dhisan yahay waxay inantii ugu tiri barnaamijkii dabeetana way ka baxdo iyadiibaa isku mashquulshay markaas tiri inay yahow adduunyada dadku way ammaanaan balse seen waa la adiga ay arkaya iyo fafaala iga sii waxaan yidhi ayaanayaan ku yara ammaantee ilkahaaga quruxdale isbeerbaartisweeyo afar bay isku fuuleen indhahaaga eegmadu way kala abraaraan isteelkaaga socodkana sidii owr abaarsaday aaran lay ku doodiyey ayuunbaa la moodaa foolxumada iliishana kuma eegan karaye telefoonka iisheg waa kaftanka raalle ahaada wax yaranta igu tiri yarkii owrta ruushku waa afar siira siiriyo telefoonku waa eid neemku waa ayaanu ha u sheegin inamada marka jacburku waa intaas intii dhegeysanaysana waxaan leeyahay qoranina lambarkaas waa faliso
waaya waaya marka la fiiriyo waktigan iyo xilligaad soo bilowday hal abuurkaaga maxay kugu qaadatay waddo intay la egbad usoo martay inaad hal abuur noqoto cabdisaaqow mar kale aad baad mahadsanta horta hal abuurnimadu horta wuxuu waa himad ilaahay ku siiyo mar walbana wixii markaas aad sheeke aragtid inaad qortid horta wakti badan qaadan mayso oo markii isla markiinaad tagtid oo qortid haddana tifabtirtid xifdinta bas weeyaan oo wax kale macnaha iyanaad ereyadii iska ilaalisid wixii waa shuruuc bay leeyihin wax walba shuruuc bay leeyihin lagu ilaaliyo marka horta different weyn baa u dhexeeya waqtigii meeshan kasoo bilaabay hadda weyn baa u dhexeeya marka waqtigaasoo kale waxaa jirta bulshadu ima aqoonin waxaan ku idhaa aniga ruuxadaydu isma lahayn dad baa inta hortagtid baad waxaa u sheegi kartaa aniga unbaa samayn jiray meelahayga baan ka sheegsheegi jiray waan iskaga macnaha kaligay iyo bulsho kalena ku maaweeliyo laakiin maanan ahayn qof sidaan oo kale haa fagaarada u tago oo markaan arkay bulshadu inay waxaan xiiseynayaan ama daneynayaan waxaan kusii dhiiraday inaan waxyaabo kale sii sameeyo marka marka waxaan dhihi karaa farqi weyn baa u dhexeeya ama waxyaaba igu qaadatana wax weyn oo mataqaana aan dhihi karo wax dhibaatada aan u maray ma jirto waay sidaa wax u cirsaa marka markaad curinaysid jawi noocaa iyo waqti noocaa wax ku cirsaa cabdisaaqow mar kale aad baad mahadsan tahay tusaale haddaan tusaale kaaga bixiyo hadda gabagan oo kale aan ku sheegayo tahriibtoo kale tusaale waxaan maqlay sheekadaasoo kale weriyuhu soo qaatay waxaan sameeyaa waxaan soo qaataa marka hore horta waxaan diyaariyaa sheekadii qodobkii waxaan ka hadlayay marka xigta waxaan isku dayaa inaan xarafkii diyaariyo xarafkii aan wax ku qori lahaa wax xaraf bay ku socdaan ee xaraf walba laguma soo qaadan karo markaan xarafkii iyo sheekadii isla helo waxaan waxaan diyaariyaa saddex tiir oo sharci u ah dhanka xurunta maasada daafurkii oo barnaamij haddaad daafuraysid waa wixii aad ku bilaabin lahayd gogol dhigii maasada udub dhexaadkii oo markaas noqon kara meeshaas dhextaalka macnaha la odhan karo iyo gebagabadii oo sheekada ama waxay noqotaa goodis markaas hadba waxaad ka hadlaysid mar waxay noqotaa goodis mar waxay noqotaa duco marna waxay noqotaa dhiirigelin marka marba waa marba barnaamijkaaga ama mawduucaagu meeshuu ku jeedo bay gebagabadu ku ekaataa marka qaabkaas baan waxu curiyaa rajadaadu maxay tahay rajadayda aan ku leeyahay dhanka hal abuurnimada kaleeya aad bay u wanaagsan tahay hadda waxaa jirta dad fanaaniin ah ama fanaaniin hadda soo kacaysa ama kuwa ama kuwa caana ha noqdeen oo mar walba xiriir ila sameeyo yidhahdo miro ii dira aniguna aan mar walba ku dhiirado inaan sameeyo marka waxaan rajaynayaa inaan aniguna soo saaro murti dhaxalgal ah oo aan ka tago waxyaaba dhaxalgal ah oo qof walba soomaalida waxay ku mahmaadaa waari maysida warax ka haro marka maadaama qof halabuura tahay inaad uga tegtid bulshadii waxyaabo markaasi lagugu soo xasuusto maadaama qof halabuura tahay haddana qof walba soomaaliya wax walba lagu soo xasuusto inuu ka tago baa u muhiim ah marka anigu waxaa rajadeydu ay tahay inaan ka tago waxyaaba dhaxalgal ah oo diiwaanka gala
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa hagaag dhegaystayaal qaybihii u dambeeyey ee barnaamijka maanta ee madadaalada ayaanu soo gaarnay eh markana ku soo dhowaada riwaayadda lama huraan qaybteedii labiyo soddonaad kusoo dhowaada sheeko tixano ah oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaaladda wararka qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaandarrada baahday kala dambayn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
maxaad meesha isaga fadhida waa maqlaysa waxaa dhacahaye waa maqluuhaya xabadaha dhacaaya ee maxaan kari karnaa maxaan shuubi karnaa sana walbo iyo saacad walbo qax iyo orod leh maan ku jiri karnaa waa yaabniin maad meesha naga keentid oo carruurta qaxisid lama joogi karo waa taaratay xabaddu wayna haystaa intay goorgoor tahay ana shaga carag leh ee madcaliyowgii iyo odayaashii shalisay isu raaceen ilaa hadda ma soo noqonin xalayna waa soo dhaxay wuxuu isku sugan yahayna ma ogi ee waxa hadda dagaalka soo qaaday yaa waaye maxay yihiin taas yaa isla gaarin oo garanaya waxay yihiin aniga arda maqaayadda waanu soo xirnay waynu isaga nimid waa naga cararayne hay macallin basbaas mujaadidoo jooqo waa kaas waa soo ordoohaya isugnaba wuxuu sheegaayo haya shooba haya shooqo waad aragtaan waxa dhacaya waaba ha fadhiisan waaba salka ha dhigin waaba ha degin aaway dugsigii meelaysaa carruurtii maxaa soo maqas bal noo sheeg maxaan soo maqli lahaa dayaanka xabadda un baan ku cambabarayey ardaydiina dee waan sii kala daayey dee idinku maxaad maqasheen hay adigii dhammaaya macallin basbaaso aan warka ka sugayni xabaddalaan maqlayni meel leysku haasto ma naqaan wax maxay tahay waxaan haddaba shoobay aan carruurta qixin oo xaggaa iyo beeraha xaggooda jaanaadno yaa waatan xabadtiyo taasa haysaa wax kastaba waxaa iiga daran gabdhahaan aan shalay laa guday sideen u qaadayno ma soco karaan ma ordi karaan ma qaadmaayaan mushkila waayo tan oo kale adigu maxaad goortan gabdhaha u gudday maxaad wakhti kale aad ula eegan weyday yaa oo sidaan u yeeshay markii hore ood khalad ku samaysay in gabdhaha la gudo ood ogeyd sida looga hadlayo aan maa u maleeyahaysaan inayna qabsahayso balukaadi aan waraystee dadka sii qaxaya iyo halkaay xabaddu ka socoto iyo waxa laysku laynaya bal iikaadi wax hanufsadee hayebalnoo weydii waar yaadaheen waar dad yahow waar bal noo warrama xaggee bay xabaddu ka socotaa xaggay ka dhacaysa yaase isdilaaya waar bal noo warrama uw isbaaradu u jiil waddada leexadkaa ee tubcaano iyo waxa dagaalamay kuwo kale oo maxay doonayaa inay ka kiciyaan isbaarada ama jidgooyada maye kuwa soo duulay baa doonaya inay ka kacsadaan kuwii hore ee meesha u fadhiyey ee ma aha mid ay kicinayaan si nabad halkaas loogu maro oo mabaha mid ay isbaarada halka uga caydhinayaan miyaa halkaas haa miyaydaan ogayn inay isbaaradu ay tahay meelaha dakhliga ay ka helaan deblayda iyo madaxdooda walle waa yaab oo adiga xaggee carruurta ola cararaysaan oo waxaad u ordaysaan waxaa laga yaabaa inuu dagaalku soo xoogaysto oo hadhow halkan ku soo fido haddii qaar la soo jebiyana waxaan ka baqaynaa sidii mar hore dhici jirtay shacabka halkan nabadda ku dhigay in ay ku caragooyaan oo hadda dhinaca bari baad u sii qaxayseene waa sidee dhankii beeraha ayaaba dee ka soo cararayseen dhinaca beeraha waaba meesha uu ka bilowday dagaalku oo haddana uu ka socdo weli haye waa meesha aan rabni inaan u qaxna ka warramahee dagaalkaan afka u geli laheene ee dhinaca ceelasha iyo biyaha iyo dhinaca dadka abaaraha soo degeen aan aadnayna bixiye na bixiye meeshaan waayahay waaba meesha dee ay odayadu shalay ay aadeene na kaxeeya oo dee gabdhaha garabka soo qabta oo soo tukuriya aryaana dareesha deena dareesha allah
السلام عليكم أضياء وعليكم السلام
war haya jigre war maxaa waddadan dheer ku soo mariyey waxaa soo mariyey waddada dheer idinka daraaddiin baan u soo maray inaan idiin sheego waxyaalaha dhacaya oo aan u malaynayo inayna laba soconba waan maqlayn annaga rasaas iyo hoobiyaha dhacayay adigu wax managu dhaantad wax manooga sheegi karaysaa khayr wey haddaad maqlaysiin aad ogtihiin waxaan idin oran lahaa dadka meesha ha ku haynina oo ha ku laynina markii horeba adinkaa u diiday inay yeeshaan hub iyo ciidan ay isku difaacaan oo isaga dhiciyaan dadka dhiiggooda iyo dhacooda caadaystay warniyahu jigrow war jigrow hadalka meesha ugu xun ha ka bilaabine si sax ah noogu sheeg waxaa jira oo ay xabaddu u dhacayso anigu waxaan maqlay inay laba kooxood halkaas ku dagaalamayaan taasina sida badan ay keento inay dadku qaxaan oo dhibaatooyin kuwii hore oo kale ay la kulmaan ama kuwa ka daran horta innaga hadda inta aan soo soconnay waxaanu dadka noo inoo sheegan oonu ka maqlaynay in waxa dagaalamaya ay yihiin isbaaraley ku dagaashan bartaas ciddii gacanta ku dhigeed oo qaban lahayd
isbaaraley inay yihiin bartaas ku dagaalsan qoladii gacanta ku qaban lahayd si kastaba ha ahaatee faarax dheerow waxaa loo dijiya damleeyahay ama loo jeedo ama nuxurkuga uu yahay sawma aha ciddii baadda ka qaadi lahayd tubcaanood iyo dadka ku nool macnuhu waa un intaas soo maa
warniyow jigrow horta si kastaba ha ahaatee waatanoo iminka waa waantu inoo socota weliba kuwa gacanta ku haya waxaanu rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaannu noloshooda wax ka beddelno oo aannu dadka ku soo celinno sidii ay noloshooda dib ugu soo celin lahaayeen haddii ay dhacdo in laga itaafoonaado kuwa hadda gacanta ku haya sow ma tegi doonto inaan haddana waan waan la galno kuwa dambe oo qabsan doona oo aan sidaannii siino gabdho iyo beero ma annaasiira baad ah soo saas soo saasay keenaysaa soo maaha waa in tala kale la isugu laabtaa ma maanta nuxurkiinnu wuxuu joogaa warna soo cararjiya warna soo cararjiya oo waxaan ka taleeya cararaade marka jigro haddii dagaal iyo wax iska celin wax lagu gaarayo tobannaan sano sidaa lama ahaadeene xaqliga iyo nabadda joogtada ah sida loogu gaari lahaa ka tali hub joogta iyo xabad joogta iyo dagaal joogtaa taasaa ka fiican
faarax dheerow nabad ay dabley wadaa nabad ma aha waxaana weeye balaatii cidka loo galay qof walboo filo tan maanta socota qof walbooba filo gurigaagay kuugu imaanaysaa oo ay noogu timid oo maalin walba noogu soo noqonaysahorta faarax dheero iyo mad caliya waxaan idiin sheegayaa waa inaan xoojinnaa oo aannu u ololaynaa sidii aynu u heli lahayn dawlad awoodi karta inay ka adkaato ammaan darrida iyo fawdada taas ayaana ah wax dhib yar haddii ay dhammaan dadku wada fahmaan oo ay gartaan sidaas inuu xalka ku jiro
dowladdaasaana dee ka adkaan doonta wixii sharci darra iyo ammaan darri ah oo loo geysanaya dadka iyo dalkaba taasaana muhiima dee nabadda wax lagu gaadilaaanabad
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada